أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد casharkeenna caawa wuxuu ka bilaabmayaa aayadda koowaad ee suuratuljinni ka mid ah suuradda magaceeda waxaa la yidhaahdaa suuratu ljin waxaa kale oo lagu magacaabaa suuratu qul uuxiya ilaya suuratu qul uuxi labadaba marka kutubta tafaasiirtana waa ku timid kuwa xadiidka ama sunnadana waa ku timid masaaxifta qur-aankana way ku timid suuratu ljinni waa suura makiya oo qur-aankii hijrada ka hor soo degay ayay ahayd waxayna soo degtay wax yar uun markii daa'if nebigu uu kasoo laabtay sala allahu calayhi wasalam aqraadda ama waxyaabaha ay suuraddu ka hadlaysanada waxay tahay jin oo jinku isaga wuxuu ka mid yahay caalamkan aanan arkaynin jinka oo rasuulka sala allahu calayhi wasalama qiraa'adiisii dhageystay qur-aankii markay maqleen isla markaana ay fahmeen ayay rumeeyeen shirkigii iyo foolxumadii ibliis ku wadayna way ka tageen daacada rabbi ayayna laasimeen jinnigaabaa marka wax fara badan xaalkoodii iyo siday ahaayeen iyo ayay ka waramayaan dhinac kalena suuradda ulajeedada ay taabanaysa waxaa ka mid ah nebiga risaaladiisa inay caam tahay in nala tuso oo xataa jinka jinni iyo insi labadaba nebigu uu rasuul u ahaa sal l salam oo risaaladiisa tacumu ljinna walinsa jin iyo insi labadaba inay camimayso taana marka waxay ku tusaysaa mas-uuliyad weyn inay nebigu saarnayd salawaatu ullahi wasalaamu calayhi dacwadiisuna ay caam ahayd qodobka saddexaad waxa ay tahay tasliye iyo sabarsiin ayay u tahay nebiga sal l salam oo markii quraysh oo tolkiis ahaa ay diideen oo ay khilaafeen oo ay aad iyo aad uga hor yimaadeen ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala caalam kale oo isagu uunan arkaynin oo aan insigiiba aan ahayn ayaa rabbi subxaanahu wa tacaala risaaladiisa aqbalsiiyey taana nebiga sabarsiin bay u tahay iyo manhajka iyo mabda-a uu ku socdo inuu yahay mabda' xaq ah isla markaana uunan uga leexleexanin ugana tegin dadkaas marka iyagu khilaafay ama diiday ee insiga ah ee aan tabarta badanba aan lahayn kuwa ayaa marka inaanu marnaba uunan u dabcin oo uunan uga tegin risaalada ayaan ujeedaa macnahaasna suuraddu way ka waramaysaa macno kalena suuraddu waxaa kaley ka waramaysaa maqaamu lcubuudiya maqaam aada u weynin badan inuu yahay bani aadamka maqaamaadkiisa maqaamka ugu sarreeya waxa uu yahay marka uu rabbigiis addoon u yahay saa darteed ilaahay nebigiisa markii uu tukanayay addoonnimada unbuu ku sheego wa annahu lamaa qaama cabdullaahi yadcuuhu kaaduu yakuunuuna calayhi libada ayuu rabbi ugu dhawaaqay addoonnimaduna inay sharaf tahay oo waxweyn ay tahay oo addoonku markaa uu rabbigii ka dambeeyo uu isu dulleynayo inuu ugu sharaf badan yahay taana marka waa nala tusayaa ee towxiidka nafci iyo dur xag alla uun in laga rajeeyo ilaahay unbaa dhib iyo dheef labadaba inuu hayo oo rasuulkii oo dadka ugu fadliga badnaa ugu khayrka badnaa ayaa waxaa la leeyahay qul innii laa amliku lakum daran walaa rashadan baadi yacni dhib iyo iyo yacni dheef midna anigu idiin hanan maayo sidaa dheh baa la leeyahay haddii marka nebiyullaahi moxamed dhib iyo dheef gacantiisa aynan ku jirin ee dhibka iyo dheefta waxaanu lagu xirayaa allah keliya inaan ka doonno marka oonan meel kale u raadsanin tilmaamta rabbi uu leeyahay oo cilmulqeybka ayaa suuradda aakhirkeeda rabbi uga waramayaa in cilmulqeybka isaga un uu ku dhan yahay ciddii uu doono oo rasuul ah un inuu wax ka mida uu u muujiyo si risaaladiisu ay xujo iyo daliil rasuulku inuu xag alle ka yimid ay ugu noqoto taana marka suuraddii rabbi subxaanahu wa tacaala uu ka hadlay aakhirka ama aayadda ugu dambeysana sida ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aankan u ilaalinayo oo uu uga ilaalinayo shayaadiinta iyo kuwa iyagu markaa yacni xumaanta la rabo sida uu ilaahay nebigiisa uga ilaalinayo qur-aankiisa u xifdinayo ayaa aakhirka suuraddana rabbi uga hadlaya fainahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasadan horay iyo gadaalba in laga dhigay kuwo u kuur galo oo xaaladiisa la socdo malaa-ig ah inuu rabbi u yeelay buu suuradda aakhirkeeda uga hadla qaala tacaala alla wuxuu yidhi bismi illaahi araxmaani araxiim qul dheh uuxiya waxaa la waxyooday ilaya aniga intii ka ah waxaa la ii waxyooday annahu shaniye istamaca waxaa dhagaystay nafarun koox kooxda oo min aljinni jinka ka mid ah ayaa dhagaysteen qiraa'ataka bay dhagaysteen waa qiraa'adaada ayay dhagaysteen sidaa baa la ii waxyooday faqaaluu waxay yidhaahdeen jinkaasi innaa anagu samicnaa waxaan maqalnay qur'aanan qur-aan qur-aanka oo cajaban la yaab leh sida yacnii balaaqadiisa iyo macaanidiisa xeel dheeraanteeda qur-aanka oo yahdii hanuuninayo ila arushdi hanuunka ku hanuuninaya dadka maslaxada iyo danta dadka dantooda khalqiga dantiisa ku hanuuninayo fa aamanaa waan rumaynay bay dhaheen jinnigii bihi bilqur'aani qur-aanka ayaan rumaynay walan nushrika ma shariig yeelaynana birabbinaa rabbigeen u shariig yeeli mayno ugu shariig yeeli mayno axadan axadna markii horeba rabbi wuxuu ku bilaabay in nebiga loo waxyooday oo loo sheegay in jinni dhegaystay qul uuxiya ilaya annahu istamaca waxaa laga fahmaa ee rasuulka in loo sheegay isaga jinku inay dhegaysteen ee isagu marka ay dhegaysanayeen maba ogeynba nebiga sal l slam ee dhegaysigaasna wuxuu ahaa jinnigii ayaa isqeybqeybiyey suuratulaxqaafaan kusoo marnay isagoo meel marka nebiga asxaabtiisa ku tujinayo ayay markaa dhegaysteen waid sarafnaa ilayka nafaran min aljinni yastamicuuna alqur'aana falamaa xadaruuhu qaaluu ansituu falamaa qudiya wallow ilaa qowmihim mundiriin qolo marka jinka ka midaan kuusoo leexinay qiraa'adaaday dhegaysteen qoladaa markay dhegaysanayeen nebigu isagu waa uun iska tukanayay war uma haynin markaa ilaahay baa goor dambe marka waxii ugu sheegay in jin koox jinniga ka mida inay usoo leexatay dhagaysatay oo risaaladiisii ay aqbaleen ayaa loo sheegay arrintaa marka niyad dhisay u tahay nebiga sal ll ly slam haddii insigii wax laga waayey risaaladiisii khasaaro ma aha nebiga salawaat ullaahi wasalaamuhu calayhi jinkii marka waa ibnu cabaasna sidaasuu dhihi jirayoo waxay ahaayeen sagaal oo jinnu nasiibiin ka mid ah toddobana waa la yidhi qiraa'ada nebigay dhegaysteen khabarkoodana suurat laxqaaf baa lagu sheegay qul waxaa tiraa uuxiya waxaa la waxyooday ilaya aniga intii ka alla ii waxyooday annahu ana alxaala washana xaaladda iyo shanigu inay tahay annahu shaniye istamaca nafarun koox ayaa dhegaysteen kooxda oo min aljinni jinniga ka mid ah yaa waxay dhegaysteen ay qiraa'ataka mafcuulkii istamaca waa maqan yahi qiraa'ataka bay dhegaysteen faqaaluu waxay yidhaahdeen innaa anagu samicnaa waxaan maqalnay qur'aanan kuwii kaley ku dhahayaan qur'aanan qur-aan baan maqalnay qur-aanka oo cajaban la yaab leh oo yacnii cajabtiisu waxa ay tahay ibnu cabaas sida uu tilmaamay ay baliiqan xeel dheer ay qur'aanan daa cajabin cajab u saaxiib ah yucjabu minhu libalaaqatihi balaaqadiisa loola yaaba qur-aanka oo yahdii hanuuninayo ila arushdi ku hanuuninayo rushdiga arushd marka waa sawaabka iyo toosnaanta sida marka dadka aakhiradooda iyo adduunkooda labadaba u fiican buu dadkii ku hanuuninayaa fa aamanaa waan rumaynay bihi bilqur'aani qur-aankii baan rumaynay qur-aankaasi innaga markiiba waan rumaynay markaan dhegaysanay xaqaa uu markaa qalbigeenna ku dhibcay walan nushrika la wadaajin mayno birabbinaa rabbigeen axadan axad la wadaajin mayno oo cibaadada rabbigeen cid aan wax ugu daraynaa ma jirto wa anahu tacaalaa jaddu rabbina ma itakhada saaxibata walaa walada ilaa labiiyo toban aayadood ama saddex-iyo toban aayadood quraa'du way isku khilaafeen waanahu iyo wainahu yaa la iskugu khilaafay qura' badan waxay akhriyeen wainahu tacaalaa jaddu rabbina wainahu marka la yidhaahdaana dhib yar iyada ayaana macno ahaan aada u fudud toosanna yani macnaha kaleba waa toosan yahay laakiin macnaha kale waxaa ku jira marka yacnii wuxuu u baahanayaa mararka qaar ta'wiilaad iyo waxyaabo ayuu u baahanayaa marka wainahu tacaalaa marka la yidhaahdo faqaaluu inaa samicnaa ayay ku cadfan tahay waa bacda alqowli tuksaru hamzu ina ina hamsadeeda waa tii lahoos dhigi jiray marka wainahu tacaala jaddu rabbina ma itakhada saaxibata walaa waladan wainahu kaana yaquulu safiihunaa cala allahi shatatan marka waxay yidhaahdeen waxay yidhaahdeen waxay yidhaahdeen waayo markaas waana si sidaasna marka iyada uma baahna in daahirka laga leexdo quraa'da laakiin akhriyeen waanahu tacaalaa iyo waana waana iyo iyagu akhriyeen hamsada kordhigeen waxay u laabanaysaa marka oo lagu cadfayaa faaamanaa bihi damiirkaas faaamanaa waxaan rumaynay bihi bilqur'aani waanahu wabinahu waxaan rumaynay alle tacaalaa jaddu rabbina marka ba'daa bihida damiirka oo ha-do majruurkaa lagu cadfayaa ayb mararka qaar laakiin in lagu cadfo xoogaa culaysaa ku jiro oo waxyaabaha qaarkood waxay noqonayaan hadalla ayaga ay ku hadlayaan marka hadal ay ayaga ku hadlayaan waa rumaynayaan si loo dhaho way iska yar adkaanaysaa de warkoodii iyo sheekadoodii waaye mararka qaar marka wabianahu marka faaamanaa bihi qur-aankii baan rumaynay waxaan kaloo rumaynay inaan sidaa iyo sidaa dhahayno xoogaa waxyaabahaasi marka meelaha culays baa ku jira waxay noqonaya marka meelaha qaar bihida in lagu cadfo meelihii bihida aynan in lagu cadfaa ku soconayninna qul uuxiya ilaya annahuda in lagula raaco lagu cadfo waanahu tacala saa marka meelahaana ama marka loo kala qaybiyo qul uuxiya ilaya annahudaa in lagu cadfo oo uuxiyada looga dhiga macmuul ama in bihida damiirka majruurka lagu cadfo oo fii maxalli jarin jumladu ay noqoto ee warka ay nuxaadu leeyihiinna damiir majruur ah marka wax lagu cadfayo isim daahira waa in xarafkii jar ama caamilkiisii la soo celiyaana wax xoog badan ma ahan taas maxaa yeeley qur-aankanba kusoo marnay waataquu llaha aladii tasaa'aluuna bihi waalarxaami mar hadduu qur-aankii ku sugnaadayna dheg loo dhigi maayo nuxaad warka ay sheegayaan maxaa yeeley qur-aankan wax ka fasaaxo badan oo ka toosan xagga naxwada maba maba la helaya isagaa shaahid noqonaya ayb marka sidaasaan ku soconaynaa marka meeshii waanahuda faaamanaa bihi aan ku cadfayna karnana waa ku cadfaynaa meeshii uuxiya ilaya anahu istamaca aan la wadi karnana waan ku wadaynaa sidaa un in loo kala qaybqaybiyo labada aayadood dambe wa ana almasaajida lilahi falaa tadcuu maca allahi axada iyo waanahu waanahu lamaa qaama cabdullaahi iyo labadaas ayada ana ana bay ku timid uuxiyayna raacayaan ayaga ayb waanahu faaamanaa waxaan rumaynay bihi bilqur'aani baan rumaynay waanahu wabinahu waxaan rumaynay shaniye tacaalaa inuu saro maray jaddu rabbinaa rabbigeen weynaantiisii baa kor noqotay oo saro martay ma ittakhada ma samaysanin oo ma yeelanin rabbi rabbigeen saaxibatan ma uunan samaysanin saaxiib xaas walaa waladan iyo ilmo toono inuunan samaysanin iyaa sidaa baan rumaynaynaa w marka marka waanahu tacaala wabiannahu shaniye waxaan rumaynaynaa shanigu inuu yahay shaniye tacaalaa jaddu rabbinaa rabbigeen cadamadiisii iyo weynaantiisii yaa sarrayso matakhada ma uunan yeelanin ma samaysanin saaxibatan saaxiib xaas walaa waladanna ma uunan samaysanin wainahu marka la yidhaahdana faqaaluu waxay yidhaahdeen inaa samicnaa wainahu waxay yidhaahdeen wainahu shaniye tacaalaa waxaa kor maray oo saro maray weynaaday jaddu rabbinaa rabbigeen weynaantiisa iyo cadamadiisa matakhada saaxibatan ma yeelanin walaa waladanna ma samaysanin ilmo marka jaddu rabbinaa ereygan mufasiriinta badankood ay jalaalu rabbinaa wa cadamatu rabbinaa waxay ku macneeyaan marka weynida rabbigeen waana sida mujaahid iyo cikrime muqaatile ay ku fasireen qaar kalena waxay ku macneeyeen sida xasanulbasri oo kale aljaddu bimacna alghinaa markaa macnuhu wuxuu noqonayaa waanahu wabiannahu waxaan rumaynaynaa shaniye tacaalaa waxaa sarreeyey jaddu rabbinaa rabbigeen hodantinimadiisaa sarreyso walaa yanfacu da ljaddi minka aljaddu xadiidka waatay ku jirteen macno saddexaad marka labadaa macno unbaa loo badan yahay macaaniduna ay ku warwareegayaan ayb ibnu cabaas ayaa isaga waxaa laga wariyey inuu yidhi jinku ma aynan fiicnayn low calimat iljinnu jinnigu hadday ogaan lahaayeen ana fi linsi jaddan insigu inuu awow leeyahay ila ereyga jad awowgana waa loo isticmaalaaye haddii jinku uu ogaan lahaabu ayaa laga wariyay ibnu cabaas in insigu uu leeyahay jad maa qaalat tacaala jaddu rabbinaa ma aynan dhaheen marka wuxuu leeyahay waaxidii fahada insaxa hadduu ansaxo maxmuulun calaa ana hada lafda muuhimun hadduu ka ansaxo waxaa lagu xambaarayaa ereygan ayaa erey macno qaldan ku moodsii karo weyaan oo marka wakaana alwlaa bihim an yajtanibuu waa fiicnayd inay ka dheeraadaan idlaaqahu idlaaqiisa inay ka fogaadaan way fiicnayd inay rabbi ku sifeeyaan sidaa unbuu macno ahaan uu noqonayaa laakiin jaddu rabbinaa cadamatu rabbinaa wahinaa rabbinaa ayb waanahu kaana yaquulu safiihunaa cala allahi shatataa waanahu shaniye kaana wuxuu ahaa yaquulu inuu dhahayay safiihunaa annaga midkeenna doqonko wax magaratada ah cala allaahi alla korkiisa shatatan xadgudub yacni qowlan hadal oo shatatan xadgudub ah buu ku oranayay ilaahay korkiisa safiihaasna marka waxay ujeedaan ibliis safiihunaa waxay ka wadaan marka kan annaga noogu yacni doqonkeenna ah ee xadgudbo ee ibliis rabbigeen ayuu hadal meel ka dhaca oo xumaan ah ayuu rabbi subxaanahu watacaala uu ku dhahayay uu ku oranayay ayb shadadan marka macnaheeda ay baciidan cani sawaabi hadal sawaabka ka fog waaye fi lqowli xagga hadalka ayb oo waxaa la yidhaha shadat daarunaa daarteennii waa fogaatay waay qowlun shadadunna waa hadal fogoo sawaabka ka fog waay marka ayb marka macnuhu wuxuu noqonayaa waanahu shaniye kaana wuxuu ahaa yaquulu inuu oranayay safiihunaa midkeenna doqonka ahee safiiheenna annaga calallaahi alle korkii ayuu wuxuu ku oranayay shatatan hadal xadgudub uu ku jiro oo sawaabka marka wax fog oo sawaabkii ka fog tacadi uu ku jira ayuu ku dhahayay rabbi subxaanahu watacaala uu ka oranayay marka safiihunada waa jaahilka mujaahid iyo qataada ayagu ibliis ayay ku fasireen oo iyaga markaa jinka guud ahaan dhalay ayb hadalkaa marka xadgudubkana waa beenta iyo cudwaanka waana midda iyaga ay soo anfiyeen matakhada saaxibatan walaa waladan cagsi ee hadalkaas cagsigiisa oo ilmo iyo xaas ayuu rabbi yeeshay baa safiiheennu uu leeyahay sidaa buu rabbi ka dhihi jiray wa annaa wa biannaa annaga waxaan rumaynaynaa annaga danannaa inaan malaynayn inaan yacni malaynayno marka haddii waa rumaynaynaa la yidhaha waxay uun iska noqonee macno oo xaadir ah in laga macneeyo yacni inaan malaynaynaan rumaysannahay marka saasoo kale iska noqone culaysaa ku jira si marka loo fiiriyo ayb ama qul uuxiya ilaya waxaa la ii waxyooday anahu istamaca wa annaa danannaa waxaa la ii waxyooday yani oo la ii sheegay jinku inay yiraahdeen sidaan wa annaa anagu danannaa waxaan malaynay an lan taquula inaynan odhanaynin al insu insigu inuunan dhehaynin iyo waljinnu iyo jinkuba inaynan dhehaynin cala allaahi alla korkiisa kadiban been inaynan ka odhanaynin ayaan inagu malaynaynay oon u haysanay wa annaa anagu danannaa waxaan malaynay an lan taquula inaynan odhanaynin al insu insigii iyo waljinnu iyo jinnigiiba calallaahi alla korkiisa kadiban been inaynan ka malaynaynin ee maladoodaasna markaa inay yidhaahdeen ina lilaahi saaxibatan wa waladan ee sidaa inay dhihayaan maba aanan u malaynaynin ilaa aan qur-aanka ka fahmnayo ou noo sheegay ay kunaa waxaan ujeeda kunaa nadunuhum macnaha waxay ka wadaan waxaan u haysanay inay run ku sheegayaan warkooda ah ina lilaahi saaxibatan wa waladan qur-aanka ka hor markii qur-aanku uu noo cadeeyey warkaas in been ay tahay oo innagana ilaahay qur-aankii uuna waafajiyey marka ayaan waxaan garanay in bani aadamkii insigii iyo jinkiiba qaybo kamida inay ilaahay been ka sheegayaan wa annaa anagu danannaa waxaan mala inaan malaynay baan rumaynaynaa an lan taquula inaynan odhanaynin al insu insigii iyo waljinnu iyo jinkiiba calallaahi alla korkiisa kadiban been inaynan ku dhehaynin sidaa baan malaynaynay marka maladaasina hadda marka insi iyo jin baa rabbi been ka sheegaya isma aanaan lahayn marka markay leeyihiin ilaahay baa caruur leh ilaahay baa xaas leh run baan u haysanay bay leeyihiin inay run ku sheegayaan laakiin qur-aankii baa wuxuu noo cadeeyay been inay tilmaa ay sheegayaan wa annahu kaana rijaalu min alinsi yacuuduuna birijaalin min aljinni fazaaduuhum rahaqa wa annahu faamanaa bihi qur-aankii baan rumaynay wa annahu wa biannahu sha'niyeh shanigu inuu ahaa ayaan rumaynay kaana rijaalun rag waxay ahaayeen raggaa oo min al insi insiga ka mid ah yacuuduuna inay magangelayeen birijaalin rag oo min aljinni jinka ka mid ah fasaaduuhum fasaaduu insigii waxay u kordhiyeen hum jinnigii u kordhiyeen rahaqan qooq ayay u kordhiyeen iyo ithmi iyo dembi iyo baadi bay u kordhiyeen aayadanna de waxay ahayd macnaha berigii hore kufaaru quraysh jinka waa ka cabsan jireen waadi markay ku furtaan oo ay meel dooxa ah ama safar ay ku jiraan oo meel ay rabaan inay ku furtaan waxay dhihi jireen nacuudu bisayidi hada hada alwaadi min sufahaa'ihi waxaan magangelaynaa waadigan jinniga joogo odaygiisa sayidkiisa kuwiisa sufahada ayaana ka magangelaynaa ayay dhihi jireen jinnigu marka waa isku bogbogi jiray markaabuu kii la magan galaybaa aada isugu bogbogi jiray markaabuu wuxuu dhihi jiray qad sudna alinsa waaljinna jin iyo insiba annagaa oday u ahoo xukunno oo waanba yacni madaxaan u noqonay jin iyo insi labadaba marka isu bogboggaas iyo dembi iyo kibir iyo wuxuu ka qaadayaa marka yacni xadgudub taas waaye marka wuxuu rabbi ah ee aayadda uga warramayo aayaddan marka waxaa laga qaadanayaa isticaadada jinni inuusan lahayn oo aan jin la magangeli karin waayo waa lagu ceebeeyey insiga jinniga magan galo oo dhiba sharta iyo waxaa ka hoos galo jinniga waa la eedeeyeyoo dad shirki iyo kufri ku dhex jiro oo jinniga ay caabudayaanna kibir iyo gaalnimo uun u siyaadiyey ayaa laga laga dhigay saa darteed marka jinka in la magan galaa ma bannaana ee ilaahay qeyrkiina in la magan galaa maba bannaano oo waxa la magan galaa waxay noqonayaan oo shar qeyb ah cid aad ka magangeli kartaa rabbi unbaa ka jiro ilaahay baad magangelay magacyadiisa iyo tilmaamihiisa rabbi unbaad marka magangelaysaa ee makhluuqa culimada muslimiintana waa isku waafaqsan yihiin makhluuq inaan la magangelin xagga isticaadada yacni shar qeyb ah oo asbaabteedii maqan tahay oo makhluuqu ka maqan tahay in isaga lagu hoos galo lagu magan galaa ma banaana walidaalika xadiidka wuxuu ahaa qofkii xilli galab galab galo oo yidhi acuudu bikalimaat illaahi taamaati min shari maa khalaq ilaahay wax markaa yacnii meeshaa joogo ma dhibaan oo ma lagu ma la dhib ma arkayo isticaadada marka rabbi kalimaadkiisa la magangalayo culummada waxay yidhaahdaan waa min sifaatihi marka alle iyo tilmaamihiis unbaa magangal astaahilo oo leh wixii ka soo haro makhluuqana inaan la magangeli karin meeshaana waxay ka qaateen qur-aanku inuu kalaamullaahi yahay waayo haddii uu kalaa makhluuq ahaa lahay maba la magan galeen bay dhaheen waana sida alimaamu lbukhaari iyo nucaym ibnu xamaad oo sheekhiisa ahaa iyo bayhaqi iyo kulligood ay tilmaameen ayb masalada marka waa taas waa allah la magangalaa masalada labaadna jinka magangelkiisu inay tahay calaamaa yacni waxyaabihii dhaqanka u ahaa mushrikiin alcarab welina dad badanoo hadda islaam u nisbo sheegto ayaa baaqi ay ku tahay caadadaas iyo tallaabadaas foosha xune shirkiga ah oo dadkii marka jinki waa magan galaano haddii qofku uu xanuunsado jinnigay ka muddeeyaan waxbay ka siiyaan markaabay waxay yidhaahdaan iska dhaaf waxbaa lagaa siinayaa ee cudurka iyo waxaan aad ku riday ka qaad mudda waa laga muddaynayaa isaga wuxuu rabau sheeganayaa wixii uu rabaa loo samaynayaa markii wixii uu rabo loo sameeyana qofkii markaa yacni caafimaad iyo waxbuu intuu dareemo isagaa lagu fidnaynayaa marka horena waa laga yaabaa inuu jinkaba dhibaayaba laftiisa ilaa jinku wax nooloo wax dhibi kara waa oo dhib yeelan kara waayahay meeshii la rabay marka in rabbi uu ka hoos galo isagiibuu hoos galay isagii marka muxuu rabaa shirkiga gaalnimuu rabaa hadhow marka waxaa la leeyahay ninkii markuu iska fiicnaado ayaa waxaa la leeyahay muddadii markii la gaaro wax iska bixi haddii kale waa lagu jirisiinay oo jinkii baa marka jirray wax kugu keenayo marka yacni jinnigii inuu jirradii isaga wato caafimaadka isaga wato oo waxay leeyihiin markaa yacni jirradaadii waa la arkay caafimaadkaagii aaway keen waxaasay marka akrinayaan arrintaa iyadaa waa ha yacni waxa ay mushrikiin alcarab sheegi jireen wey jinnigu waa isku bogaa marka marka sidaa looga dambeeyo waa isku bogayaa marka kibir iyo qooq iyo xadgudub ayaa marka loo siyaadinaya qofka dadka marka saa ku shaqaysanaya marka wax badan waxay ku dhex jiraan marka salaad ma dukanayaan kaadidii iyo najaas bay ku dhex jiraan waxaa ka daran xoolaha la qalayo jinkaas loogu dhowaanayo waxaa la leeyahy bisinkaa laga dhaafo haddii kale jinnigaa xanaaqayo marka xoolihii bisin waa laga ilaalinayaa waataasaa qaadaa la leeyahay xoolahan maxaa bisinka looga dhaafay xoolo jinni waayay kuleeyihiin xoolo jinni adiga maxaa ku daba dhigay marka inaad yacni ugu dhowaatood xoolo siisood ugu qurb aada ugu dhowaatid maxaa kugu bixinaya marka waxyaabahaas marka waxyaaba dad badan sameeyaan waay waana gaalnimo waay waayo kas in bisinkii looga tago iyadoo jinni la adeecayo shaydaan waa gaalnimo ee waxaan loogu dhowaanayo caafimaadkaagii waa aragnay jiradaadii waa aragnay caafimaadkaagii keen la dhahayo waa la mid dadku marka dhowr nooc waada kuwo waxaasay ku jiraan kuwa dadkay u geeyaan kuwo kale waa soo sheegaan oo waxay yihahdeen meeshan shiikh wadaadaa joogo oo jinniga tacbakaaley u taga waxaasoo dhan marka shirkigii unbay faafinayaan ka qeyb qaadanayaan ee qeyb kalena waxaa weeyaan de waxaa laga yaabaa ninka xaaska intay ka xanuunsato ay tiraa meeshaasaan aadaan oo isagiina lacag uu siiyo orad mingiis iska soo tun boorana iska tun uu yidhaahdo waxyaabahaas marka mingiska iyo booranaha iyo kulli waxaa weeyaan isticaadaad la magangelaya shayaadiin oo shirki ah ayb aayadan baana marka daliilkeeda waad haysaa waa tanaan ayb waanahu wabina alxaala washana waanahu shaniye kaana rijaalun rag inay ahaayeen ayaan ognahay oon rumaysannahay kaana rijaalun yacni sinfi ama nooc rag oo min al insi insigii ka mid ah yacuuduuna inay magangala waxay ahaayeen inay magangelayaan birijaalin nooc oo min aljinni jinka ka mid ah ee jinnigu marka nin miyuu leeyahay isaga nin iyo naag iyo waxaa miyuu leeyahay culimada in badan waxay leeyihiin birijaalin tan dambe oo jinniga lagu sifeynayo waa calaa dariiqi lmushaakalati ayaa loogu sifeeyey oo maadaama birijaalin min anahu kaana rijaalun min alinsi ayaa marka min baabi lmushaakala ahaan baa kuwaana birijaalin loo yiri eh hadda inay rag iyo dumar iyo wax kale leeyihiin iyo ma garanayna birijaalin oo min aljinni jinka ka mida inay magangelayeen fasaaduuhum insigii wuxuu u siyaadiyey jinkii rahaqan waawda marka waxaa loo celinaa insigii fazaaduu insigii wuxuu ziyaadiyey hum jinki u ziyaadiyeen waxay u ziyaadiyeen rahaqan ayay u ziyaadiyeen dembi ay ithman waqiila dalaalan baadina waa la yiri ayb siday ugu ziyaadiyeenna waa inay caabudeen waay ayb tafsiir kalea jiro dhahaya fasaaduuhum jinnigu insiga waxay u kordhiyeen raaqan bay u kordhiyeen ithmi iyo dembi waayo hadday sidaa insigu sameeyaan waa dembaabayaan wa anahum danuu kamaa danantum an lan yabcatha allahu axadaa ayb wa anahum iyagii danuu waxay maleeyeen yacni insigii waxay maleeyeen kamaa sidii danantum idinka aada malayseen ayuha ljinnu jinniyo an lan yabcatha allaahu alla inuuna anhu shaniye lan yabcatha allaahu alla inuunan soo bixinaynin axadan axad axad inuunan soo bixinaynin bay iyaguna maleeyeen marka wa anahum damiirkan jinnigan u celinaynaa wa anahum jinkii waa waxaan ujeedaa yani insigii oo marka uu noqdo waanahum waana kufaara alinsi insiga gaaladooda danuu waxay maleeyeen jinkaa hadlayo kamaa sidii danantum idinkaba aada malayseen ayuha aljinnu oo waa maxay anhu shaniya lan yabcatha allaahu alla ma soo bixin doono axadan axadna bacigana laba ayuu ku dhacayaayo oo axad ma soo bixinayo nebi iyo rasuul ahaan usoo saari maayo macnaha labaadna waxa uu yahay lan yabcatha allaahu axadan ilaahay cidna ma soo saarayo aakhiro iyo bacthi laysma soo saarayo marka bacthi laysa soo bixin maayo waa tafsiir an lan yabcatha allaahu axadanna tafsiirka labaadna nebi iyo rasuulba lama soo saarayo yacnii sida insiga qaarkood ay sidaa qabaan ooy dhihi jireen oy maleeyeen ayaa jinkuna kuwa sidaa maleeyeyaa ku jira ayb marka macna sidaas waa nacam oo markaa sidaa markaan dhahno waa warka jinniga ayaa wata marka macno kalena wuxuu noqon karaa in la yidhaha wa allah subxaanahu watacaala waxyaabihii uu nabigiisa u waxyooday waxaa ka mid ah wa anahum jinnigii dannuu way maleeyeen kamaa sidii danantum idinka aada malayseen yaa macshara alkufaar gaalayahow idinka kuwiinaan mushrikii alcarab sidaad idinkuba malayseen baa jinniguna maleeyey tafsiir labaad waa maxay marka waxaad malayseen an hushaaniye lan yabcatha allaahu alla ma soo bixinayo axadan axad ma soo bixinayo wa annaa lamasna asamaa'a fawajadnaahaa muli'at xarasan shadiida washuhuba wa annaa wabiannaa annaga lamasnaa waxaan dalabnay asamaaa samadii ayaan raadinay fawajadnaa waan helnay haa samadii ayaan helnay muliad in la buuxiyey ayaan helnay in la buuxiyey qad muliad in la buuxiyey xarasan waardiye ahaan loo buuxiyey kuwa ilaaliya lagu buuxiyey xaraska ilaalada oo shadiidan aada u daran iyo washuhuban iyo dhimbilo oo xidigo ah laga buuxiyey marka waxay leeyihin markii hore samadan baan intaan iskoraankorno iskorkorno ayaan khabarka samada malaa-igta iyo ay ku hadlaysa iyaan soo xadi jirnay ayb sidaasaan markaa samadaan dalbi jirnay laakiin hadda waxaan aragnay markii bicsada nebiga lasoo bixiyeyba waxaan aragnay buy leeyihiin samadiiba in marka ilaalo la dhigay xidigo lagu soo ganayo ciddii marka war isku dayda inay kasoo xaddo marka arrin cusub baa timid waayo marka wa annaa jinku waxay leeyihiin marka wa annaa waxaan rumaysannahay oon ognahay biannaa annaga lamasnaa waxaan dalabnay oon raadinay lamasnaa asalka mas lamsigu lamsigu waa almasu waa taabashada laakiin hadda ustuciira litatalubi raadintii baa loo soo caariyeystay marka qofku marka uu wax taabanayo markuu wax raadinayo waxbuu taabtaa waa taa taabtaa shayga marka lamsi baa la isticmaalay laakiin hadda taabasho looma jeeday raadina laga wadaa iyo taxasus ayb waanaa wabiannaa annaga ayaanu rumaynay lamasnaa waxaan dalabnay oon raadinay oon goobnay assamaa samadii baan dalabnay oon goobnay oon wax ka raadinay fawajadnaa waxaanu helnay haa samadii baan helnay muliad qad muliad in la buuxiyey baan aragnay xarasan maxaa laga buuxiyey marka xarasan baa loo buuxiyey min jihati xarasin waardiyaal iyo ilaalayaal ilaalo xaggeed ayaa in lagu buuxiyey ilaalada oo shadiidan daran iyo washuhuban xidigo oo dhimbilo ah oo lagu soo tuuraya suuratu tabaaragan kusoo marnay ayb wajacalnaahaa rujuuman lishayaaiin marka fawajadnaa laba mafcuul bay qaadanaya haa waa mafcuulka koowaad jumladaas muliad qad muliad waa mafcuulkii labaad waay marka xarasanna marka tamyiizay noqonaysaa shadiidan waa laga sifeynaya waxaa kaloo bannaan fawajadnaahaa in la yidhaahdo wajadada la tadmiiniyo macnaa saadafnaahaa fawajadnaahaa waxaan ku waxaan haleelnay waay haa samadiiyaan haleelnay muliad qad muliad xaal la buuxiyey marka qad muliad waa jumlada muliad waa la xaaleynaa markaas lianna saadafada saadafnaaha hal mafcuulay qaadanay iyada haddaad marka tadmiin gashana hal mafcuul ku gaabi jumlada muliadna waad ka xaaleynay haddii aada wajada labadii mafcuul aada siisana ka koowaad uu ahaa midka dambena jumladaa dhacayso muliad ay qad muliad waxaan aragnay oon helnay muliad qad muliad in la buuxiyey maxaa laga buuxiyey xarasan min jihati xarasin waardiyo iyo ilaalo xaggeed ayaa ahaan ayaa loo buuxiyey in loo buuxiyaan aragnay ilaalada oo shadiidan aada u daran iyo washuhuban iyo dhimbilo dab ah oo xidigaha lagu tuuraya waannaa wabiannaa waxaan rumaynay inaga kunnaa in waxaan ahayn naqcudu inaan fariisanayno minhaa min asamaa'i samada xaggeeda aan yacni fariisanayno maqaacida makaanu fadhiyaalo lisamci liajli samci dhagaysi darteedna aanaan u fariisanayno faman qofkii yastamic dhagaysto al-aana hadda iyo jid helee shihaaban helee dhimbil dab ah ayuu helayaa dhimbisha oo rasadan layacni darabsan oo diyaarsan lahu isaga u diyaarsan ama rasadan marsuudatan la darbay oo lahu isaga loo darbay marka lahuda marka rasadantaan kuu xirnay saa markaan udhigayb marka markii samada rasuulka sal ll ly slam bicadiisa min jumlati irhaasaati nabiyi sal ll ly slam waxaa ka mid ahaa intaan lasoo dirinba marku dhashay afartan sanana uunan soo gaarin weli waxaa jirtay shayaadiintii kuhaantii la xiriiri jirtay ee warka samada uga keenkeeni jirtay waa yaraadeen marka hore koow ta labaad waxaa batay dhimbilaha lagu tuurayo shayaadiinta shuhubta shuhubtaas iyo waxyaabaha lagu tuurayana jaahiliyadu waa yaqaaneen oo wax marka yacni qur-aanku un uu bilaawday oo uu la yimid ma ahayn bal yacni mushrikiin alcarab gabayadoodii hore kuwii xataa aan islaamka soo gaarin oo jaahiliyadii dhintay gabayadoodii ku jirtay in xidigahaas shayaadiinta lagu gano oo lagu tuuro waa ku jiri jirtay marka jaahiliyadii markii nabiguna markuu nabigu dhashay sal ll ly slam bicadiina aan weli lasoo bixinin ayaa tartiib tartiib samada loo xirayba oo wixii marka lagu fidnayn jiray kahanada oo shayaadiintii waa lasoo yareeyey aada baa loo soo yareeyey taasay marka ka waramayaanoo waxay leeyihin samada markaan raadinaba waxaan aragnay iyadoo hadda meel walba wax ilaalo inay ku xiran tahay iyo xidigo iyo dhimbilo oon la geli karinba ilaa waxaa loo diyaarinayaa yacni de waxyigii baa nebiga lagu soo dejinaa salawaatu ullahi wasalaamuhu calayh wa annaa kunaa naqcudu minha maqaacida wa annaa wabiannaa annaga waxaan rumaynaynaa aan rumaynay annaa biannaa annaga kunnaa waxaanu ahayn naqcudu inaan fariisanaynay minhaa min asamaa'i samadii xaggeeda maqaacidda meelo la farfariistaanu xagga samada ee kore ayaan u fariisanaynay lisamci liajli samci maqlid darteed baanan u fariisanayna laamku waa bimacna tacliil siday u fadhin jireenna rasuulkaa tilmaamay sala allahu calayhi wasalam oo wuxuu yidhi sufyaanu bnu cuyeynana xadiidkiisa waa kii ku tilmaamay sidaas ayuu faraha u kala fogeeyey saasay isu korkori jireen oo midka hoose kanaa ka koreeyo ka kanaa kasii koreeyo sidaasay marka isu fuuli jireen ilaa iyo samada ay ka gaaraan marka malaa'igta waxa loo sheegay oo malaa'igtu ay kala qoranayso ay ku hadlayso ayay intay soo xadaan ayaa waxaa dhici jirtay in dhimbil inta lagu tuuro kii soo xadayba isagoon kii kale gaarsiinin inuu dhinto oo xidig yani xidi xidigta ay gubto marmarna waxaa dhacayso intuu soo tuuro warka mar allaale markuu maqlo ka ka dambeeyo hore uga soo tuuraa marka xidigii inuu ku dhaco isagoo warkii gudbiyey oo tuuray ilaahay waaba awoodaa inuuna waxbaba maqasheenin laakiin xigmadaa ku jirta dad baa marka lagu kala fiirinaya tamyiiz baa la rabaa in lagu qofka yani xaaladda shaydaan iyo xaaladda kale xaalat raxmaan in dadku ay kala gartaana la rabaa ayb faman qofkii axadkii yastamic dhagaysto al-aana hadda qofka dhageysanayo yejid helee shihaaban dhimbil ayuu helayaa dhimbisha oo rasadan raasidan darabsan diyaarsan lahu isaga u diyaarsan oo yacni kuur ugu jirtaba oo diyaar isaga u ah marka rasadan waa facal waa masdar ismi faacilna waa ka dhigi kartaa ismi mafcuulna waa ka dhigi kartaa rasadan raasidan rasadan marsuudan la darbay labada waa dhigi kartaa lahu isaga loo darbay waanaa laa nadriya asharun uriida biman fi lardi am araada bihim rabuhum rashadaa waanaa anagu laa nadrii waanaa wabianaa anaga waxaanu ogsoonahay oon rumaynay laa nadrii ma ogin oo ma garanayno asharun shar miyaa uriida lala doonay biman duul fi lardi dhulka korkiisa ahaaday am mise araada bihim wuxuu la doonay rabbuhum rabbigood rashadan hanuun miyuu la doonay ma ogin way idibsanayaan marka jinnigan oo sharta markay sheegayaan waxay yidhaahdeen uriida biman fi lardi dadka dhulka horta ma shar baa lala doonay mase ilaahay khayr buu la doonay khayrka markay tahay dee ilaahay bayba u tiiriyeen sharta markay tahay laakiin waxay ka cabireen ma lala raboodayay dheheen oo waxay sameeyeen marka de faacilkii iraadada lahaa waa ka jareen maynan sheegin nooc idibsi baa ku jirana rasuulkana waa kii yidhi washaru laysa ilayka ilaahu sharta adigu xaggaaga ma ahaanin oo sharu laysa ilaykana macnaheedu waxay tahay shar laguguma soo dhawaado shar keligeed laguma tiiriyo macaani badan bay leedahay ama adiga ficilkaaga iyo abuuristaadu shar maba lehba ee shartu makhluuqay ku jirtaa ayb marka iyagana sidaa marka way edebsadeen meerka wa anaa anagu laa nadrii ma ogin asharun shar iyo xumaan miyaa uriida lala doonay biman dadka duul fil ardi dhulka korkiisa ahaadeen am mise araada bihim ma wuxuu la doonay rabbuhum rabbigood rashadan hanuun miyuu la doonay waxaan caadi ahayn marka koonkiibaa isbedelay samadii waa la xiray warkii la maqli jiray lama maqlaayo meeshaas marka laba unbay mid tahay in dhib ou soo socdo iyo in khayr soo socdo sidaasay dorosayaan wa anaa mina asaalixuuna wa mina duuna dalika kunaa taraa'iqa qidada wa anaa wabianaa anaga wa anaa anagu minaa inaga ayaa asaalixuuna kuwa suusuuban ay naga mid ahaadeen wa minaa inaga duuna dalika kaagaas oo suubanaanta yacni kuwa aan ahayn ayaa inaga naga mid ahaaday oo naga mid ah kunnaa waxaan ahayn daraa'iqa dhawii daraa'iqa madaahib iyo jidad kuwa u saaxiib ah kuwaasoo qidadan kala tag tagsan jidad iyo madaahib kala duwan kuwa u saaxiibaan nahay oo jinkii marka gaal buu leeyahay muslim buu leeyahay kuwa qallooco bidco ku jira uu leeyahay kuwa ahlu macaasiya fasaq uu leeyahay kuwa ahlu daaca oo rabbigood adeecsan intaba waa leenahay bay leeyihiin markaayb wa anaa anagu minaa inaga ayay assaalixuuna kuwa suusuuban naga mid ahaadeen wa minaa inaga ayay duuna dalika kuwaagaas kuwa aan ahayna ay naga mid ahaadeen marka kuwaada yacni kaagaas kuwa aan ahayn maxaa laga wadaa kuwa aan suubanayn way kuwa xunna anaga unbay naga mid yihiin way ay duuna saalixiina kunaa waxaan ahayn daraa'iqa dawi daraa'iqa jidad kuwa u saaxiiba madaahib yacni qidadan kuwaasoo kala tagtagsan kooxo fara badan oo kala tagtagsan ayaan ahaanay marka jinkii sida insigaoo kale ayuu u leeyahay uu kala tagtagsan yaho saalix iyo daalix labadaba waa leeyahay wa anaa anagu danannaa waxaan malaynay an lan nucjiza allaha anhu shaniye lan nucjiza inaanan cajzi gelinaynin allaha alle aanan cajzi gelinaynin fi l ardi dhulka korkiisa aanan ku cajzi gelinaynin walan nucjiza ma cajzi gelinayno hu alle haraban orodna ku cajzi gelin mayno aan ka orodno ayb yani haraban ay haaribiina waa masdar markaysoo faacil haddaad doonto ka laqme walan nucjiza ma cajzi gelinayno hu rabbi haraban haaribiina kuwa ordaya annagoo ah orod yacni haddaan orodnana rabbi kuwa ordaa ku cajsi gelin mayna inaan nahay oo rabbi kii unna soo qabto weeyaan wa annaa anagu danannaa waxaan yaqiininay oon ogaanay anhu shaanii lan nucjiza allaaha alla ma cajsi gelinayna fil ardi dhulka korkiisa ku cajsi gelin mayno ay lan nafuutahu ma ka tegayna waayo haddii uu arrin nala doono ma ka ordi karno ma ka tegi karno walan nucjiza ma cajsigelinayna hu rabbi haraban haaribiina xaal ana kuwa ordaya ama haraban orod maku cajsigelinayno in dalabanaa hadduuna raadsado oo una uu doono inuuna soo qabto orod meelna kaga tegi mayno wa annaa lamaa samicna alhudaa aamanaa bih wa annaa anagu lamaa markii samicnaa aan maqalnay alhudaa hanuunkii aan maqalnay aamanaa waan rumaynay bihi hanuunkii baan rumaynay qur-aankii iyo hanuunkii markaan maqalnay waaba rumaynay faman qofkii axadkii yu'min rumeeyo birabbihi rabbigii qofkii rumeeyo falaa yakhaafu ka cabsan maayo baksan nuqsaan iyo walaa rahaqan dulmi iyo xadgudub midna ka baqi maayo marka hanuunkii markii ugu yimid qur-aankii waayo hanuunkee waanba rumaynay oo rasuulkii iyo qur-aankii iyo ayaan rumaynay ayb markaabay waxay yidhaahdeen qofkii rabbi rumeeyo oo iimaan la imaado ee ziyaadana ka baqi maayo waxuunan samaysanin in korka laga saaro naqsina ka baqi maayo camal uu samaystay in laga dhimo oo laga nuqsaamiyana ka cabsan maayo wa annaa anaga lamaa markii samicnaa aan maqalnay alhudaa hanuunkii markaan maqalnay waa qur-aankii oo nebigu uu la yimide aamanaa waan rumaynay bihi bilhudaa hanuunkii baan rumaynay faman qofkii yuumin rumeeyo birabbihi rabbigii qofkii rumeeyo falaa yakhaafu ka baqan maayo baksan ma ka cabsanayo nuqsaan walaa rahaqan dulmina ka cabsan maayo oo wax loogu siyaadiyo wa anaa mina almuslimuuna wa mina alqaasituuna faman aslama faulaa'ika taxaraw rashada wa annaa anagu minaa inaga almuslimuuna naga mid ah kuwa hogaansamay oo rabbigood u hogaansamay wa minaa inaga alqaasituuna naga mid ah kuwa jowr falay oo rabbigood ka qalloocday faman qofkii axadkii aslama hogaansamo oo rabbigii u hogaansamo fa ulaa-ika kuwaadaas taxarow waxay u qasdeen rashadan hanuunay u qasdeen iyo wanaag kuwaasi wa ama alqaasituuna kuwii xad yacnii qalloocday oo iishay fa kaanuu waxay ahaadeen xataban bay ahaadeen xaabo ayay lijahannama u ahaadeen markii hore marka wamina waxay ahayd marka wa anaa mina saalixuuna wa mina duuna dalik halkanna marka waxay u kala baxay laba qeybood inay kale yihiinoo muslimiin iyo kuwa qaasidiin ah sida jinku hadda dadka labada loogu kala saaro aakhirana sidaas un waay sida aayadduba ay tilmaamaysa ayb faman aslama fa ulaa-ika taxaraw rashadan qaasidiintiina maxaa la yidhi fakanuu lijahannama xataban wa anaa anagu minaa inaga ayaa almuslimuuna naga mid ah kuwo hogaansan oo rabbi isu dhiibay oo yacni rabbi u hogaansamay wa minaa inaga alqaasituuna naga mida kuwo jowr falay ay aljaa-iruuna aldaalimuuna ee dulmi falay qasata waa dulmi falay waa jowr falay waa macnaheeda aqsata marka la yidhaahdana waa cadaalad falay hamsada markii la keeno aqsata waa ammaan waayo waa cadaalad falay waa qasatana waa waa jowr falay halka marka wasfigii muxuu ku yimid qaasituuna buu ku yimid waa qaasitun waa faacilun waa hulaahi marka aqsada marka la yihaahdana wasfigiisa muqsitun buu noqona muqsitun marka muqsit marka la yidhaha ammaan waay ayb in allaha yuxibu lmuqsitiin hadda laakiin waa qaasid meeshan wax laga hadlayna qaasid marka waa mid jooru falay ayb faman waa markaa kuwa gaaloobay oo de cibaadadii ka qalloocday oo ilaahay aan caabudin kuwa faman aslama qofkii hogaansamo oo rabbi u hogaansamo isu dhiibo fa ulaa-ika kuwaadaa taxarow waxay u qasdeen rashadan bay u qasdeen hanuun iyo salaax ay tawakhaw watacamaduu wa ama alqaasituuna kuwii jowr falay oo iishay oo xaqii ka qalloocday fa kaanuu waxay ahaadeen lijahannama jahanamay waxay u ahaadeen xadaban xaabo lagu shido wa kaanuu wuquuda annaari yowma alqiyaamati bay ahaanayaan kufaaru makaa lagu soo noqday marka ayb meeshaa marka dadku labadaa unbay noqonayaan qofkii marka cibaadada rabbi ka qalloocdo xaaladda dhabta ah ee marka biyo kama dhibcaanka ah ee haddii aadan adduunyada hadda ku ogaanin halis iyo khatar aada ku noolaan doonto oo qiyaamaha ay khatar aada ku geli doonto waxay tahay labadan arrin faman aslama fa ulaa-ika taxarow rashadan wa ama alqaasituuna fa kaanuu lijahannama xataban aduu haddaad doonto waxaa rabta iska baro maalkaad doonto iska tacbo ideolojiyadaad doonto maarba ku orod ku orod wax xaqiiqda dhabta un waxay tahay dadku waa labadan un bes haddii marka labadan aada ku dadaasho midka fiican inaad noqoto waa liibaantay war badan iyo yacni falsafad badan iyo maba taalban haddii aada xumaan la timaadana de maal baad lahaan jirtay iyo magac baad lahaan jirtay iyo madax baad ahayd iyo cashiiro iyo dad tiro badanaad ka dhalatay iyo falsafaadka adduunyadan yaallo eber waa wax mataraya xaqiiqda marka qofka inuu ogaado laga raba taas waan low istaqaamuu cala ariiqati laasqaynaahum maa-an hadaqa waanhu shaniye low istaqaamuu hadday toosnaan lahaayeen cala ariiqati ariiqadii korkeeda ay ku toosnaan lahaayeen la asqaynaa waan waraabin lahayn hum iyaga maa-an biyaanu ka waraabin lahayn biyaha oo hadaqan aada u tiro badan biyo fara badan ayaanu ka waraabin lahayn oo dhibco waaweyn sidaana maxaan u yeelnay linaftinahum inaan imtixaano iyaga fiihi waxa aan ku cabsi gelinay inaan ku imtixaano ayb ayb linaftinahum inaan ku imtixaano fiihi fiimaa khuwiluu wixii la siiyey waa cafwan wixii la siiyey inaan ku jarribno ku imtixaano waman qofkii yucrid jeesto can dikri rabbihi rabbigii dikrigiisa ka jeesto yasluk qaadsiiyee alle hu mankaasi qofkaasi cadaaban cadaab ayuu qaadsiinayaa cadaabka oo sacadan yacni markaa korkiisa ahaanayo oo dhib badan sacadan cadaab dhib badan ay shaaqan ku dhib badan ama sacadan isaga ka dulmaraayo ka kormaraayo ayb aayaddan laba tafsiir baa ku jirta waa alla istaqaamu marka hore wa anta an iyo low anta waa mukhafafa min athaqiila wasmuhaa damiiru shani weeyaan jumladaa dambe marka istaqaamuuda ayaana khabarkii iyo dhacayso lowdu marka dhib ma leh hadday low iyo laa iyo waxa la midkaa waa tii waa iska waa dhexgeli jirtay marka waan waanhu shaniye low istaqaamuu hadday toosnaan lahaayeen cala dariiqati aykuay ku toosnaadaan dariiqada marka tee waay laba tafsiir baa ku jirto cala dariiqati dariiqada xaqa ah hadday ku toosnaadaan oo ay hadday ku toosnaan lahaayeen la asqaynaahum maa-an qadaqan oo marka aayadda macnaheedu waxay la mid noqonaya walow ana ahla lquraa waxay la mid noqonaysaa aayaddii suurat lcaraaf aan kusoo marnay lafataxnaa calayhim barakaatin min asamaa'i waalardi walaakin kadabuu faahadnaahum bima kanuu yagsibuun aayaddaas marka ayay tan la macno noqonaysaa marka macno kale waxa uu yahay waa low istaqaamuu cala dariiqati dariiqada waxaa laga wadaa yacni gaalnimadoodaas dariiqadoodaas gaalnimada ah hadday ku taagnaadaan ay ku taagnaan lahaayeen ay ku taagnaadaan la asqaynaahum waan waraabi lahayn ma an qadaqanan ka waraabi lahayn biyo barwaaqo roob dhibco waaweyn dariiqada marka maxaan tafsiirkan dambe ku fasirna gaalnimadii sababta maxay tahay istidraaj ayaa loo yeela markaasna maxay la macno noqonaya aayaddan qowluhu tacaala falamaa nasuu maa dukiruu bihi fataxnaa calayhim abwaaba kulli shayin wixii aan ku waaninay markay iloobeen oy ka tageen albaab walbaan u furnay oo barwaaqa ah xataa idaa farixuu bimaa uutuu markay ku farxeen wixii la siiyey oo barwaaqadaas akhadnaahum baktatan waaba kadinay waaba qabanay fa idaa hum mublisuun marka cala ariiqati xaqa marka lagu fasiro iyo marka lagu fasiro shirkiga gaalnimada ay ku jiraan labadaba laba aayadooda tafsiir u noqon karto labada marka way dhici kartaa marka marka horena waa mujaazaad abaalmarin waaye haday wanaag ayagoo ku taagan barwaaqo ilaahay waa siinayaa waa waa fiic fiicnaan markan kalena waxaa weeyaan istidraaj laasqayna waalla waan hushaaniya law istaqaamuu hadday ku toosnaan lahaayeen cala dariiqati dariiqadii korkeeda ay ku toosnaan lahaayeen la asqaynaahum waanu waraabin lahayn maa an biyaan ka waraabin lahayn biyaha oo qadaqan yacnii aada u badan yuqaalu qadiqat alcayn isha markay biyaha aad uga soo bataan ama warta ay biyaha ku bataan ayaa waxaa la yidhaha qadiqat alcaynu fa hiya qadiqatun wasfigu saasuu noqona waalqadaqu almaau lkathiir waa biyaha faraha badan roobku markuu biyo badiyo waxaa la yidhaha maarun maqduuq maarun maqduuqun waqidaaqun wagaydaqun intaba waa la yidhaahdaa ayb linaftinahum sidaa marka maxaan u yeelnay linaftina inaan imtixaano hum iyaga aan imtixaano fiihi waxa la siiyey aan ku imtixaano roobkaa iyo nicmadaa iyo barwaaqadaa inaan imtixaan iyaga uga dhigno labada marba imtixaan uwaay waman qofkii markaa hadday dee shukrigoodaa la fiirinaa waman qofka axadkii yucrid jeesto can dikri rabbihi rabbigii dikrigiisa xaggiisa ka jeesto yaslukhu naslukhuna waa la akriyay yasluk qaadsiiyee alle hu mankaasi wuxuu qaadsiinayaa cadaaban cadaab cadaabka oo sacadan isaga ka sara maro oo ka kor maro ay cadaaban yacluuhu ka kor noqdo alsacadu waalsacuudu yuqaalu waxaa la yidhaahdaa lilcaqabati karinta ama buurta aad u adaga in la koraaba ay adag tahay dhibka badan ayaa waxaa la yidhaahdaa sacuud saurhiquhu sacuudana imaan doonta waxaana loo isticaaraystaa marka shay kastoo culus ama adag marka la rabo in laga hadlo ayaa waxaa la yidhaahdaa yaa sacadka loo soo qaataa marka yaslukhu cadaaban cadaab ayuu gelinayaa alle cadaabka oo sacadan aad u daran oo udhib badan u dhib leh wa ana almasaajida lilahi falaa tadcuu maca allahi axadan qul uuxiya ilaya anahu istamaca ayaa la ii waxyooday jin inuu qiraa'adeydii dhegaystay wa ana almasaajida baa la ii waxyooday masaajida lilaahi alla inay u sugnaadeen oo alla uu leeyahay falaa tadcuu ha caabudina maca allaahi alla la jirkiisa axadan ha caabudinina masaajidanna marka saddex macnoba waa lagu fasiraa meelaha lagu tukado oo ilaahay lagu caabudo hadday kaniisad ama biica ay tahayna de yahuud iyo nasaaro kitaab baa lagu soo dejiyeyoo meelihii cibaadada alle keliya loogu talagalay maaha inay heyrkiis ku caabudaan ma aha kaniisada hadda maxaa lagu hayaa cibaadatu hayriillaahi ciisa wiilkii ilaahay ah iyo ciise waa ilaahay iyo waxaan ahayn kuma hayaan yahuudduna waa un la mid yahay masaajidii marka macno waxa uu yahay meelaha ilaahay dhulka ka mida ee loo dhiso in ilaahay lagu caabudo alla un ha lagu caabudo cid kale yaa lagu caabudin macnaha labaad in laga wado wa ana almasaajida xubnaha laga sujuudo wey waayo masjid marka la yiraahdo xubnihii iyo wixii waa soo wadageli karaan marka wa ana almasaajida lilahi xubnaha laga sujuudo allah iskale cid kale ha ku caabudinina wejigaaga gacmahaaga kulli ilaahay keliya ku caabud macnaha saddexaad waxa uu yahay wa ana almasaajida in laga wado meel walboo lagu sujuudo meel walboo lagu sujuudo xaggee waa dhulkao dhan meel lagu sujuudo maahan keliya masaajida loo loogu talagalay in ilaahay lagu caabudo lagu tukada bis ma aha dhulka ilaahay oo dhan dhan waa meel lagu sujuudo jucilat liya alardu masjidan wa tahuuran marka dhulkii marka ilaahay korkiis alla unbaa lagu caabudaayo qeyrkiis ha ku caabudinina sidaa in laga wado waxaa la yaableh marka meeshii dadku u waqfeen ee loogu talagalay in ilaahay lagu caabudo xaya cala asalaa xaya cala alfalaax laga lahaa haddii la dhex keeno wax ilaahay necab yahay oo shirki ah yani aayaddan miyaan marka miyaa lagu dhaqmayn bal waa lagu tuntay masaajidda marka waa inay nadiif ka ahaato ilaahay qeyrkiisa in lagu caabudo waa inay masaajiddu ilaahay xor u ahaato looguma talagelin in nebi lagu caabudo malag in lagu caabudo ma loogu talagelin saalix in lagu caabudo ma loogu talagelin wax kale in lagu caabudona ma loogu talagelin waanahu lamaa qaama cabdullaahi waanahu shaaniye waxaa la ii waxyooday lamaa markii qaama cabdullaahi lamaa markii qaama uu istaagay cabdullaahi ilaahay addoonkiisii uu istaagay yadcuu xaal uu caabudayo hu alle uu caabudayo isagoo rabbi caabudayo kaaduu waxay sigeen ay ku dhowaadeenba jinnigii yakuunuuna inay ahaanayaan calayhi isaga korkiisa libadan kuwa iskorkor saaran oo isku koraan koro isaga korkiisa libadan marka abuu cubayda wuxuu yihi waxuu ka macneeyay jamaacaad kooxa kooxa waaxidatuhaa libdatun shayga maqaarka marka laysku layskor saaro khufka marka mid kale la kor saaro libad libd ayaa la yidhaha ayaxa tirada badanna waa la yidhaha sidoo kale abuu isxaaq isaga wuxuu yihi macnaa libadan yarkabu bacduhum bacdan iskorkora ay iskoraan korayaan yacnii dushiisay kusoo xoomeen waayo si ay qur-aankii u dhageystaan wa anahu shaaniye waxaa la ii waxyooday lamaa markii qaama uu istaagay cabdullaahi ilaahay addoonkiisii markuu istaagay salaaduu isu taagay waa nebiga sal ll ly slam maqaamu alcubuudiya yadcuuhu isagoo caabudayo hu rabbi keligii isagoo caabudayo kaaduu jinnigii waxay ku dhowaadeen oy sigeen yakuunuuna inay ahaanayaan caleyhi isaga korkiisa libadan kuwo yacnii isfuulfuulayo oo iskoraan korayo marka kaaduuda waxaa kaloo la dhahaa saxaabadaa laga wadaa jinnigii markay warkana marka jinnigii baa weli warkii sii wato bay leeyihiin bacdu lmufasiriin markaas ay u imaanayaan oo nebigana uu aqrinaya qiraa'ada saxaabadii marka waaba kor dhooban yihiinoo nebiga ayay ku ag tukanayaanoo waa dhageysanayaan marka waxayba ku dhawaadeen marka inay dusha marka ay iskoraan koraan ayba ku dhowaadeen laakiin macnaha hore aada xoog badan qulqul dheh inamaa inamaa adcuu inamaa wax kale maani adcuu waxaan tuugayaa oon caabudayaa rabbii rabbigay walaa ushriku la wadaajin maayo bihi rabbigay cibaadadiisa axaddan wadaajin maayo axad qul dheh inii aniga laa amliku ma hananaya lakum idinka idiin hanan maayo daran dhib iyo walaa rashadan hanuun iyo dheeftoona idiin hanan maayo yacnii hanuunka qalbigiina idinku kuma abuuri kara waayo waayo waxbaan idiin sheeg sheegayaa un bis qul dheh inii aniga lan yujiiranii ibadbaadin maayo min allaahi ilaahay cadaabkiisa ama alla xaggii iga korin maayo axadun axad ibadbaadin maayo walan ajida ma helayo min duunihi min duunillaahi alla sokadiisa multaxadan wax la magan galo kun la magan galana ilaahay agtiisa ka heli maayo meel la magan galo ilaa balaaqan gaarsiin maahane gaarsiinta oo min allahi ilaahay xaggiisa ka ahaatay oon xagga alle ka gaarsiinayo dadkii risaalada soo gaarsiinayo iyo wa risaalaatihi risaalaadkiisii yacnii xagga aan xaggooda ka gaarsiinaya maahane waman qofkii yacsi laaha alla caasiyo warasuulahu rasuulkiisa caasiyo fa ina lahu alleh waxaa u sugnaatay naara jahanama jahanamo naarteeda u sugnaatay uu iska leeyahay aali fa ina lahu mankaasi waxaa u sugnaaday naara jahanama buu leeyahay fa ina lahu manka axadkaasi waxaa u sugnaatay uu leeyahay kaas alla caasiyey naara jahanama jahanamo naarteeda ayuu leeyahay uu galayaa khaalidiina xaal ay yihiin kuwii waarayo fiihaa jahanamo dhexdeeda abadan weligood saddexdan marka aayadood oo qul iyo qul iyo qul ku wada bilaabmayo qiraa'adka qaarna qaala ay ku bilowdeen yani saddexda aayad mid ka mid a macnuhu marka wuxuu yahay qul dheh inamaa wax kale ma ahane adcuu rabbii rabbigay baan caabudayaa walaa ushriku wadaajin maayo bihi isaga la wadaajin maayo cibaadadiisa axaddan qofna axadna axaddantan marka waa nakira waxay dhacday marka fii siyaaqi nafyi tacumu cid allaale cidoo cidday doonta ha ahaato ama nebi ama malag ama qeyrkood marka haddii nebi iyo malagba aan bal la caabudaynin oo wixii ilaahay lahaa aan waxba laga siinaynin qof kale xaggee joogaa waay marka marka nebigu ammaan waayba taas waaba lagu ammaanayay malagaba qul waxaa tiraa inii aniga laa amliku lakum idiin hanan maayo daran dhib iyo walaa rashadan idiin hanan maayo dheef ama hanuun idiin khayr idiin hanan maayo alla unbaa idiin hanan kara wixii alla iigu kiin soo dhiiba unbaan idin siin karaa qul dheh inii aniga lan yujiiranii i korin maayo min allaahi ilaahay xaggiisa iga korin maayo cadaabka alleh axadun axadna iga korin maayo iga badbaadin maayo walan ajida ma helayo min duunihi alla sokadii multaxadan ay malja-an meel la magan galo ilaa balaaqan maahan istinaha marka haddaad doonto mutasil ka dhig haddaad doontona munqadic ka dhig ilaa balaaqan marka multaxadantaa istinuhu uu istathnaa minhu marka waa multaxadanta nacam walan ajida ma helayo min duunihi alla sokadiisa multaxadan meel la magan galaba maba helaya ilaa balaaqan ma ahane inaan risaalada alle dadka soo gaarsiiyo taa un baan marka magangelyo ka heli karaa oon rabbi dhowr yacnii inuu dhowro aan ku helaya ilaa balaaqan ma ahane gaarsiin min allahi ilaahay xaggiisa aan ka gaarsiiyo iyo wa risaalaatihi ilaahay risaalaadkiisa xaggooda aan ka gaarsiiya ma ahane marka fa fiihi aljiwaaru waalmnu wاlnajaatu waay marka gaarsiinta aan rabbi xaggiisa dadka towxiidka iyo diinta aan ka gaarsiinayo risaalaadka alla subxaanahu watacaala oon dadka soo gaarsiinayo taas ayaa dhexdeeda waxaa ku jirtaa jiwaar iyo ammaan iyo badbaado iyadaa lagu helaa yani meel la magan galoo lagu badbaadaa male aan ka ahayn risaalaadka alle inaan dadka gaarsiiya taasaan ku magangelaa marka de qofkii ilaahayda uu ku sharfo qofkii uu rabbi ku sharfo risaaladiisii risaalada alle inuu dadka gaarsiiyo iyo diintii ilaahay uu dadka fahamsiiyo iyo wax weyn baa ilaahay ku sharfay badbaadadii iyo qaabkii loo badbaadi lahaana qofkaas waa hayaa marka inaad aayar un ka carartood ka dhuumato wax fiican ma aha inaad ka shaqo doonatana ma fiicna inaad intaad ayaan risaaladii rabbi iyo diintii iyo intaad ka shaqayso xoogaa yar aad marka ka intaad ka caro gedisato marka dambe ood ka doonato dadkan madaxdaa wax fiican haysto intaad istiraahdo adigiina aada dhinacaaga marka ka xaydxaydato oo diinkii iyo wixii iyo khayrkii lagugu yaqaanayba aada iskaga tagto wax sharafa ku heli maysid badbaado ma ku helaysid dulli unbaad ku helaysa wax kale ku heli maysid markaa nebigu wuxuu leeyahay walan ajida min duunihi multaxadan xaggee magangelyo laga helaa ilaa balaaqan min allahi warisaalaati qof walba marka intaad diinkan ka shaqayso ood yacni toosna yacni kor ukiciisa aada ka shaqayso ayaa badbaadadaaduna ay ku jirtaa waa marka aada si dhab ah oo daacadnimo uga shaqaynaysa marka inaad wax ku meel ku gaar laga dhigto qalad waay meel ku gaar inta hadhow laga dhigto qofkii marka sidii jaranjaro uu meel ku gaaray oo iska tuuray oo kale awal baan aniga meeshaanaan rabay waana soo gaaray hadday noqoto kaasi marka waa ka xumaanayaa qofka iska caadiga ah hataa waman yacsi llaaha waman qofka yacsi llaaha alla caasiya warasuulahu caasiya fa ina lahu waxaa usugnaaday kaasi naara jahanama jahanamo naarteeda khaalidiina xaalayin kuwii waaraya fiiha jahanamo dhexdeeda ku waaraya abadan weliyo xataa idaa markii ra-ow ay arkaan maa waxa yuucaduuna loo yaboohaya markay arkaan oo loogu goodinayo fasayaclamuuna way ogaan doonaan markaasi man kumaa adcafu taag darnaan badan naasiran xagga ku hiiliyo xaggeeda mid hiiliyo xaggiisa wa aqalu yaraan badan cadadan xagga tirada idinka iyo nebi maxamed bal kan yacni tiro ahaan yar kan hiil xaggiisana ku taag daran markaas baad garan doontaan wey ayb xataada marka waa iska ibtidaa'iye waay xataa idaa markii ra-ow ay arkaan maa waxa yuucaduuna loogu goodinayo ama loo yaboohayaba fasayaclamuuna way garan doonaan man kumaa adcafu taagdarnaan badan mubtadai qabar waay marka naasiran xagga hiilka kan hiilinayo wa aqalu yaraan badan cadadan xagga cadadka marka maanta haddaan istifhaamiye ka dhigno adcafu waa qabarkeedi haddaan ka dhigno fasayaclamuuna way ogaan doonaan man qofkiibay ogaan doonaan aan dhahno adcafu ay huwa adcafu waay marka ilaa mantii mafcuulu bihi bay fasayaclamuuna u noqotay adcafudan marka waa khabar oo mubtada loo soo qadarayo ay huwa adcafu labada wejna waa banaantaha tarkiib qul dheh in adrii ma qul dheh in adrii maa adrii ma ogi aqariibun mid aada u dhow miyaa maa waxa maa waxa tuucaduuna la idin yaboohayo ku dhow miyaa am mise yajcalu lahu rabbii rabbigay wuxuu u yeelayaa kaasi amadan waqti buu u yeelayaa dheer ma ogi taasaa ku dheh qul dheh in adrii maa adrii ma ogi anigaa qariibun mi ku dhow miyaa maa waxa tuucaduuna la idin yaboohayo am mise yajcalu waa yeelayaa lahu kaas la idin yaboohayo rabbii rabbigay miyuu u yeela yani ma yeelayaa amadan waqti miyuu u yeelayaa taa ma ogi inuu dhow yahay iyo in waqti dheer uu rabbi u yeelayo anigu garan maayo ma ogi qiyaamihii iyo waqti ugu imaanayo caalimu lgeybi huwa alle caalimu lgeybi weeyaan qeybka kan og falaa yudhiru ma muujiyo alle ma muujinayo calaa qeybihi qeybkiisa axadan axad u muujin maayo axadna korkiisa ku muujin maayo qeybka ilaa man axad maahan irtadaa uu ka raalli noqdayo min rasuulin rasuul ah bayaaniye waayo marka minta ilaahay marka caalimulgeyb inuu yahay buu isu sifeeyey isku sheegay falaa yudhiru ma muujinayo calaa qeybihi qeybkiisa axadan u muujin maayo ilaa man axad maahan irtadaa uu ka raalli noqdo min rasuulin ah isagana marka qeybka wax yar baa looga sheegayaa inta ilaahay doono intaa ilaahay uu doonana waxyigiisa iyo diintiisa ayuu markaa yacnii xaqnimadeeda loogu ogaana amaa caalimulgeyb alla unbaa ah mutlaqan allah qeybka og meeshaa hadda marka waqtigaan noo saamaxayninee hadal dheer baa marka fakhruraazi mafaatixulgeybkiisa hadal aan wanaagsanayn buu galay oo wuxuu tilmaamay calaa geybihida caam ma ahan buu yidhi mar haddaynan caam ahaynna waxaa lagu xambaarayaa saacadda bis in laga wado wixii marka qeybka wixii saacadda kasoo haray waa la ogaa karaa yuu yidhi marka saacadda qiyaamahan la ogeyn maahane wax kale waa la ogyahay markaas buu wuxuu galay marka dadka riyada fasiro waxbay ka waramayaan riyadan saan saan saan bay noqon doontaa waxaa dhici karta inay sidii ku timaado waa kaas qeybka waa ogyihiin buu yidhi haddana wuxuu galay islaan baqdaad joogi jirta oo kaahinatu baqdaad la dhihi jiray buu wuxuu yidhi mar allaale markay wax sheegtaba sidii ay sheegtaa soo bixi jirtay weliba bitafsiil bay umuuraha qeybka uga warrami jirtay sidaasaana la arki jiray waa kaas qeyb waa la ogaaday karaamaadka ilaahay qof qof inuu inta karaamo siiyo wax intuu si uga waramo sidii inay noqoto waa la arkaa marka qeyb waa la ogyahay buu yidhi waxaas oo dhanna marka alimaam athiiruddiin abu xayaan alandalusi ayaa aada u naqdiyey waxaasina markaa dee kitaab gaablow wuxuu sheega runba maba ahan banaan run iyo beenu isku qasaa ninkan mucabirkee riyada fasiraayo waa qiyaas oo dad riyada cabirayoo saxana waa la arkay kuwa siday sheegeen aynan noqoninna waa la arkay qeyb ma oga marka qofkaa cilmi ma aha waxaas waa iska odoros iyo wax lamida aduu meelahaas marka qofkii dalabatulcilmiga ka mida kitaabkaas wuxuu u laabanayaa baxrulmuxiidka raasina waa lagu yaqaanaa waxaas oo kitaab waxaaba la yiraahdaa wuxuu qoray asiru lmaktuum fii mukhaatabati nujuum sirta qarsoon ee lagula hadlo xidigaha xidigaha marka in laga faaliyo iyo isaga waa waxyaabahaasuu arki jiray sixirka oo kale wuxuu qabay in waajib ay tahayba in la barto sixirka si mucjizada iyo sixir loo kala saaro yacni baabkiisu baab oo culimada islaamka waa uga leexday meelahaas ayb aada u qaab daran waaye waxyaabahaas macnaha sixirka iyo baababkan fa inahu alle yasluku waa qaadsiinayaa min beyni yadayhi rasuulka hortiisa iyo wa min khalfihi iyo gadaashiisaba waa qaadsiinayaa alle rasadan ayuu qaadsiinayaa kuwa markaa yacnii kuur galo oo u darban oo u kuur galo waxay u kuurgalayaan waa ilaalinayaan malaa-ig buu rabbi nebigiisa uu daba dhigayaa oo marka uu waxyiga gaarsiinayo dadka ilaaliso ayb marka min beyni yadayhi iyo wa min khalfihi rasadan rasadantaa kuwaa la darbay marka waa malaaig malaa-ig buu rabbi ayuu markaa u darbayaa nebigiisa fa inahu alle yasluku wuu qaadsiinayaa min beyni yadayhi isaga rasuulka hortiisa iyo wa min khalfihi gadaashiisaba rasadan kuwa darban oo isaga ilaaladii ilaalintiisa u darban waana malaaigtii kuwaa marka ayb lyclma an qad ablaquu risaalaati rabbihim waaxaaطa bima ladayhim waaxsaa kula shayin cadada liyaclama inuu ogaado rasuulka liyaclama rasuulkii inuu ogaado an qad ablaquu anhu shaniye qad ablaquu inay guteen qad ablaquu inay gaarsiiyeen rusushii hore risaalaati rabbihim rabbigood risaalaadkiisa inay gaarsiiyeen ayb waaxaaطa alla wuu koobay bimaa kii ladayhim iyaga agtooda ahaaday cilmi buu ku koobay wa axsaa alla waa koobay kulla shayin shay dhammaantiisna cadadan tirow ku koobay ilaahalkan marka liyaclamadan faacilkeeda dhowr tafsiiraa ku jirto tafsiir waxaa weeyaan liyaclama rasuulullaahi rasuulki ilaahay inuu ogaado rusushii isaga ka horreysa inay diintii dadka gaarsiiyeen macno labaad waxaa weeyaan liyaclama almushrikuuna mushrikiinta inay ogaadaan anhu shaniya qad ablaquu rusushu inay guteen risaalaati rabbihim inay guteen liyaclama almushrikuunaba in la yidhahdo tafsiirna marka sidaas uu leeyahay macno saddexaadna waxaa weeyaan liyaclama inuu rasuulku ogaado anhu shaniya qad ablaquu malaa-igtu inay guteen risaalaati rabbihim rabbigood risaalaadkiisa inay guteen saciid ibnu jubayra saas ku fasiray tafsiirkii labaadna mujaahida iskale kii horena qataada iskale ibnu jariir isagoo saddexdaa tafsiir bisoo sheegay bes marna ilaahay uma celinin liyaclamadan saddexdaa tafsiir bisoo sheegay ayb oo in rasuulka la yidhaha liyaclama rasuulullaahi liyaclama almushrikuuna iyo liyaclama rasuulullaahi ana almalaaikata qad ablaquu risaalaati rabbihim saddexdaasuu sheegay tafsiirka koowaaduna isagu rajaxay ou doortay oo ah liyaclama inuu rasuulkii ilaahay si uu u ogaado an qad ablaquu anhu shaniye qad ablaquu rusushii isaga ka horreysay inay yacni gaarsiiyeen risaalaati rabbihim rabbigood risaalaadkiisa inay guteen oo dadkii loo soo diray ay gaarsiiyeen tafsiirkaa qataado ayuu doortay ibnu jariir tafsiir kaleo kutub tafsiir ku badan sana lagu arko waxaa weeyaan liyaclamadan in ilaahay laysaga celiyo oo see la dhaha marka liyaclamo ilaahay inuu muujiyo cilmigan marka cilmu duhuur waa ilaahay waa ogaayey mar walba liyaclama ilaahay inuu muujiyo oo bannaanka soo dhigo wa anhu shaniya qad ablaquu inay guteen rusushu risaalaati rabbihim rabbigood risaalaadkiisa inay guteen liyaclamadan marka alla loo celiyaba markaa fa inahu ilaa maxaa yeele siyaaquna waa tusi karaa maxaa yeele maxaa laga soo hadlaya fa inahu yasluku caalimu lgaybi kulli ilaahay bay u wada noqonayeen marka liyaclama inuu alla muujiyo si uu u muujiyo anhu shaniya qad ablaquu inay guteen rusushii risaalaati rabbihim rabbigood risaalaadkiisii waa axaada waa koobay alla waa ogaaday waay wa axaada alla wuu ogaaday bimaa kiibuu ogaaday ladayhim iyaga agtooda ahaaday wa axsaa waa koobay alle kulla shayin shay dhammaantiis cadadan tiro ayuu ku koobayo ilaahay subxaana wa tacaala shay kastaahi tirow ku koobay oo walba ilaahay tiradooda waa yaqaana bal cilmiga ilaahay fiiri bani aadamku marka waxaa weeyaan si kastoo cilmigiisa iyo tiknolojiyadiisa iyo yacnii aalaadka wax u sahla si kasto ay yihiin ma gaari waxba ma tirin karaan ma dhammaystiri karaan ayb tirooyinka xataa aalaadkan iyo nidaamyadan hadda jiro wixii un iyagu markaas hal mar soo maro oo ay daytada ku rikoor gareeyaan maahane wax kale ma haystaan mana oga wax kale laakiin ilahay wax walba waa ogyahay tirana waa ku ogyahay cadadka quraanshada adduunyada joogto xayawaan waxa joogo bani aadam iska dhaaf kulluhum ilaahay waa u wada tirtirsan yihiin kulligood marka haddee ilaaha tilmaamahaas lasoo sheegay leh in la caabudo weeya hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamedi waaalihi waasxaabi